بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية waxaan ku guda jirnaa cibaaradii sheikau lahaa raximahullah shahaadada laguma intifaaco ilaa bibayaaniha markaasuu wuxuu sheegay allah shahaadadii uu ka marqaati kacay waxdaaniyadiisa inuu caddeeyey gaayat albayaan saddex dariiqna uu ku caddeeyey dari saddexda dariiq waxaa waaye buu yihi alsamc wاlbasar wاlcaql waxaa kaloo ku jiray wاlfitra wuxuu ka hadlay aayaat ullah alsamciya aayaadka alleh ee samciga ayuu kasoo hadlay alaayaat samciya waa aayaadka qur-aanka ee allah subxaana wa tacaala uu ku taqriirinayay ama uu ku cadaynayay aayaad sifaadkiisa allah subxaana wa tacaala shahaadada ah inuu keligii yahay midka cibaadada mudan uu ku bayaaninayo qeybta labaad waa aayaatuhu alciyaaniya alkhalqiya alciyaaniya waa aragtida waa min alcayna laga keeno waa wixii indhaha lagu arkayo aayaadka alle la arkayo ee ilaahay abuuray subxaana wa tacaala fannadaru fiiha aayaadkaas alle in la fiiriyo fannadaru fiiha in lagu tadabburo lagu fakiro annadar markii fii lagu gudbiyo waa bimacnaa tafakur fannadaru fiiha markii aayaad aayaadkaas dhexdeed in lagu fakiro waalistidlaalu bihaa iyo in la deliishado yadullu wuxuu tusinayaa calaa maa tadullu calayhi aayaatuhu wixii ay tusinayaan aayaadkiisa alqowliyatu qowliga ah alsamciyatu ee samciga ah aayaadka alle qowliga ah ee samciga ah alqowliya samciya way isleeyihiin yacni aayaadka alla uu ku hadlay addoommadiisuna ay maqlayaan oy dhagaysanayaan oo aayaadka qur-aanka ah marka aayaadka ciyaaniga ah ama aayaadka kowniga alaayaat alkowniyana waa la yihah alciyaaniyana waa la yihah waa makhluuqaadka ilaahay abuuray aan arkayno ku fakirka lagu fakirayo iyo deliishiga la deliishanayo waxay tusinayaan wixii ay tusiyeen aayaadkii samciga aayaadkii samciga ahaa isku waxbay tusinayaan macnaha waalcaqlu caqligu yajmacu wuxuu jamcinayaa bayna haadihi wa haadih ay bayna alaayaati asharciya waalkowniya walkowniyana waa dhihi kartaa sida sheikuu ka cabirana walciyaaniyana waa dhihi kartaa walcaqlu caqligu yajmacu wuxuu jamcinayaa bayna haadihi aayaadka kowniga dhexdooda wa haadihi iyo aayaadka sharciga labada waa jamcinaya caqligu fayajzimu caqliga wuxuu jasminayaa bisixati maa jaa-at bihi rusul rususha waxa ay la yimaadeen sixadooda ayuu caqligu jasminaya uu gooynayaa fatatafiqu waxaa markaa iswaafaqaya shahaadatu samci walbasari walcaqli walfidrati intaba markhaatigoodu waa iswaafaqaya shahaadada maqalka aragga caqliga iyo fidrada shahaadadooda kulligood waa iswaafaqayaan caqliga saliimka ah sharciga saxiixa ma khilaafo caqligu hadduu caafimaad qabo suuragal ma ahan inuu khilaafo adilada saxiixa ah qur-aankana ma khilaafayo caqliga saliimka ah sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam ee saxiixada ah ee suganna caqliga saliimka kama hor yimaado abadan weliga arki maysid suuragalna ma inay iska hor yimaadaan haddaad aragto wax tusin kara ama adiga ay kuula muuqato in caqli saliima iyo daliil saxiixa ay iska hor yimaadeen laba arrin midkoodba imaa in adiga adiga fahamkaaga uu qaldan yahay oo meeshaad ka fiirisay wax kaa qaldan yihiin liqusuuri fahmika ay tahay arrintaasi wa imaa naqligu inuusan ahayn mid saxiixa oo yahay naqligu dacfi ku jiro sida xadiid saxiix oo xadiid daciif oo kale iyo wixii la mid a midda saddexaad waa maxay waa imaa caqliga aada saliimka u malaynayso inuusan saliim ahayn caqliga aad isleeda waa mid saliima asaan saliim ahayn oo saqiima oo jira saddexdaa midkood unbay noqonaysaa marka imaa fahamkaa inay wax ka qaldan yihiin wa imaa inuu caqligu jiran yahay wa imaa daliilkaasi inuusan saxiix ahayn waa xadiid daciifa ama mawduuca iyo wax lamida uu yahay laakiin suuragal ma aha caqli saliima oo caafimaad qaba iyo daliil saxiixa oo sugan inay istacaarudaan ama iska hor yimaadaan masaladaasna sheikhu islaam taymiya raximahullah kitaab qayim ayuu ka alifay oo aada u weyn uu u bixiyey dar-u tacaarudi alcaqli wannaqli wuxuuna ku radinayaa mutakalimiintii falaasifada dhahaya caqliga iyo sharcigu waa iskhilaafa oo hadday iskhilaafaan alcaqlu muqadamun cala naqli qaacido saasay dejiyeen caqligaa ka horeeya bay yihahdeen naqliga iyo daliilka meesha marka waxaa timi su-aal ah horta ma imaan karaa warkooda ka sokow haba loo gudba yaa la hormarinayaa yaa la hormarinayaa goorma imaan kartaa waama hadduuba tacaarud jiro tacaarud maba jiri karaba caqliga saliimka iyo naqli saxiixa tacaarud udhaxeeya ma jiri karo marka caqliga eh, naska ama samciga iyo basarka oo aayaadka kowniga la arkaya ah iyo caqliga iyo fidrada saliimka alla addoommadiisa uu ku beero waa fidrada aan la wasakhayn oo la nijaasayn oo afkaar qaldan aan lagu nijaasaynin isma khilaafayaan way iswaafaqayaan kulligood فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة الله سبحانه وتعالى لكمال عدله عدله صور دمسترا أوله ورحمته هي الرحمة صور دمسترا درته وإحسانه هي إحسانك صور دمسترا وحكمته حكمديسا oo dhammaystiran awgeed waa maxabatihi iyo jacaylkiisa dartii alla uu jecel yahay lilcudri addoommada inuu u cudur daaro wa iqaamati alxujati iyo xujada oo la la yacni la la joojiyo ama lagu oogo dadka jacayl alla uu jecel yahay awgeed lam yabcah alla sooma dirin nebiyan nebi sooma dirin ilaa wa macahu aayatu ilaa nebigaasi waxaa la socdo aayad aayadda hadda wuxuu ula jeedaa mucjiza tus tadullu tusinaysa calaa sidqihi sidqiga rasuulkaas uu ka run sheegayo fii ma akhbara bihi wuxuu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala waa alle cadaalad badan naxariis badan ixsaan badan xikmadiisuna ay badantaho kaamil ay tahay addoommadiisa inuu cudurdaarana jecel xujada inuu ku oogo si qof uusan cudurdaar u yeelan berri ayuu alla jecel yahay subxaana wa tacaala maadaama alla sifaadkaas oo dhan uu leeyahay waxay keensadeen sifaadkaasi inuusan soo dirin rasuul rususha ka mid ah ilaa wuxuu la soo diray mucjiza ka marqaati kacaysa wuxuu sheegaya inay run yihiin oo addoommadu ay u daliishan karaan in rasuulkaasi wuxuu sheegay ay xaq yihiin wax qarsoodiyana aysan lahayn qaala tacaala laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi waxaan soo dirnay rususheenni waxaan la soo dirnay bilbayinaati ay bilxujaji alwaadixaat xujooyin cadcad ayaan la soo dirnay wa anzalnaa macahum rasusha macoodna waxaan la soo dejinay alkitaaba kitaabka wاlmiizaana iyo cadli miisaanku waa cadli waxaa cadli ku fasiray mujaahid iyo qataada labada waxay miisaanka ku fasireen in cadli loola jeedo wa qaala ibnu kahiir raximah اllah wa huwa alxaqu aladi tashhadu bihi اlcuquul الصaxiixa wa huwa alxaqu aladi tashhadu bihi اlcuquul الصaxiixaةu almustaqiimaةu وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة لآ- للآراء السقيمة المخالفة للآراء السقيمة وعلي ابن كثير وهو الحق تفسير كهو متك حقا عدل إنه فسر ميزانك وتفسير كحقا الذي تشهد به العقول الصحيحة waa midka wuxuu yidhi caqliyada saxiixa ah ay u markhaati kacayaan almustaqiimatu ee toosan caqliyada saxiixa ee toosan almukhaalifatu ee khilaafsan buu yidhi lilaaraai saqiimati aaraada jiran aaraada jiran caqliyada khilaafsan ee saqi een caafimaadka qaba ee toosan tafsiirkay u markhaati kacayaan marka tafsiirka saxiixa ah almiisaan waa alcadl وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس سدتك أي وقمان بالقسط أي بال- أي بالعدل عدالة سيدتك وإستاذة إلهي عدالة وسود الجيل سبحانه وتعالى وقال تعالى على وحير وما أرسلنا ما نندر من قبلك أذيك هرتا النبي محمد إلا رجالا رقم ويوحك ما نندر رقص نوحي إليه ما نوحيون فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر ويدية إن كنتم لا تعلمون هدي آذن قرنيننا أهل الذكر ويدية بالبينات والزبر وحان لصو ديرني رسوشاس بالبينات بان لصو دير حجوين عبعاد والزبر أي والكتب إيا كتابة أيان لصو دير رسول والما كتاب أيان لصو ديرني أو أسود جنيه aayadan waxay raddi ku tahay cala bni xasmin raximah llahu tacaala waman waafaqahu ibnu xasm iyo ciddii ibnu xasm waafaqday maxaa yeele ibnu xasm wuxuu yidhaahday dumarka waxaa ku jira buu yidhi ambiyo fi nisaai ambiyaa wey dumarka ambiya ku jirto oo dumar rusulahoo ambiyaa baa jira wey arrintaasi aayaddan aa raddi ku ah wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala allah wuxuu sheegay subxaana wa tacaala rasuulka horti inuusan soo dirin ilaa rag mooye wax kale inuusan soo dirin aayaadka uu daliishada ibnu xasmna waxay inta badan u badan yihiin waxyiga uu u malaynayay inay tahay waxyi loo soo dejiyey dumarkaasi inaysan waxyi rasmi ahayn sida xaqiiqada waa waxyu ilhaam ee ma aha waxyi kitaabada soo dejinaya ma aha oo sida ummi muusa oo kale wuxuu leeyahy nebiyad bay ahayd ilaa allah yidhi waa u waxyooney oo waxayna ilaa ummi muusa laakiin waxyigaas maxaa laga wadaa ilhaam baa loola jeeda waa ku ilhaaminay waa ee lagama wada inay rasul yihiin wadiifada rususha iyo ambiyada waa wadiifihii shaqo culus we shaqada culusna ma aha shaqo dumar ay ka bixi karaan ama ay ximbaaro karaan waad ogtihiin mid walba rasusha ka mid oo alla uu ka qisay waxa uu dhib soo maray oo lasoo rafaadiyey culaysyada faraha badan loola kulmay suuragal ma aha inay dumar u qumaan waa intaa waa ka daciifsay mana awoodi karaan marka alla subxaana watacaala ragowga so soo diray raggaasina in badan alla wuxuu ka soo saarayay qoom walbo loo soo dirayo kuwooda ugu roon oo difaaci kara ama awoodi kara uu kasoo dhex saaraya macnaha dadka uu ka dhashay si ay u difaacaan oo ay u taageeraan tusaalena waxaa noogu filan nebi maxamed sala allahu calay wasalam dhibaatadii uu kala kulmay maka iyo sida banu haashim u garab istaageen markii la yidhaah lasoo dhiibo si loo dilo waxay yidhahan suuragal maaha banu haashimna waxay ahaayeen dadka ugu ixtiraamka badan oo loogu sharfi ogyahay magaalada maka markii la joogo ayagaa odayaal ka ahaa ayagaa maamuli jiray nebiga awowgiis calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa sayidu qowmi taa wax badan ay dacwada ka taageertay difaaci rasuulka la difaacay calayhi salaatu wasalaam dacwadu marka wax sahlan maaha qowlkaas ibn xasmna waa qowl marjuuxa qowl jumhuur ayaa saxiixa oo dhahaya allah subxaana wa tacaala rususha iyo ambiyada wuxuu ka soo saaraa min alrijaal laa min annisa waqaala tacaala alla wuxuu yihi qul qad jaa-akum rusulu min qabli bilbayinaati wabiladii qultum waxaad tidhahdaa nebi maxamedow qad jaa-akum waxaa idin yimid rusul rusulun rusul baa idin timid min qabli aniga hortee bilbayinaati xujooyin cadcad bay idinla yimaadeen wabiladii qultum iyo waxaad adinku tiraahdeen xujooyinka aad dalbaysaan hadda ood leediin waxaas maa aragno rususha iga iga horreysa ayaa idinla timid waana layseen waad beeniseen waqaala tacaala alla wuxuu yihi fain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqad kudiba rusulu min qablika waxaa la beeniyey rusul adiga kaa horreysay jaa-uu waxay la yimaadeen rusushaa kaa horreysay bilbayinaati xujooyin cadcad wazuburi iyo kitaabo ayay la yimaadeen waalkitaabi almuniir iyo kitaab ifaya oo iftiimaya oo waadix oo muuqdo ayay la yimaadeen waqaala tacaala allahu aladii anzala alkitaaba alla waa midka kitaabka soo dejiyey bilxaqi xaqa la soo dejiyey waalmiisaana waana alla midka soo dejiyey miisaanka waa cadaaladii xataa ina min akfa aayaati rusul waxaa ka mida buu yihi rususha aayaadka kuwa ugu qarsoon waxaa ka mid a aayaati huod huod aayaadkiisii baa ka mid a xataa qaala lahu qowmuhu ilaa qowmkiisa uu ku yidhi yaa huudu maa ji'tanaa bibayina xataa qaala lahu qowmuh ilaa qowmkiisu ay ku yidhaahdeen ayagoo la hadlaya huod yaa huudu huudow maa ji'tanaa noolamaadan imaanin bibayinatin ay bixujajin bixujatin waadix xujo cad noolamaadan imaanin aayaat rusul iyo mucjizaat rusul kuwa ugu qarsoonaa waxaa ka mid a aayaadka la siiyey huod calayhi salaatu wasalaam wa maca haada ayagoo taa lala qabo fa fabayi wuxuu yidhaahday fabayinatuhu xujadiisa min awdaxi اlbayinaat xujooyinka kuwa ugu cadcad ayay ka mid tahay liman wafaqahu llahu qofkii alla uu waafajiyo litadaburiha ku tadaburkeeda qofka ilaahay uu waafajiyo waqad ashaara ilayha wuxuuna ku ishaaray biqowlihi hadalkiisa uu yihi inii ushhidu llaha washhaduu anii bariiun mima tushrikuun waxaan alla u marqaati gelinaya washhaduu adinkuna ka marqaati ahaada ayuha lmushrikuun anii bariiun anigu beri inaan ka aha mima tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaysaan min duunihi alla sokay fakiiduunii idhakra aniga jamiican xaalaatihin dhammaantiin uma markaa kadibna laa tundiruuni ha isugina wax fursad ayaan la isiin waxaad samayn kartaan sameeya idhibaateeya makri ii maleega wax wax fursadan ayaa la isiin ha isugina aniga inii tawakaltu cala allah aniga waxaan tala saartay allah rabbi ayaan tala saartay wa rabbikum iyo rabbigiin maa min daabbatin daabba ma jirto ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha ilaa allah subxaana wa tacaala waa mid haya foodeeda ina rabbii rabbigay calaa siraatin waddo ayuu ku sugan yahay siraadkaasoo mustaqiimin toosan fa haadaa kani min acdami alaayaati aayaadka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay ana rajulan waaxidan nin keliya aayaddan si u intuu rabo sheega inuu kugu sharaxo ana rajulan waaxida nin keliya ayaa yukhaatibu ummatan cadiimatan wuxuu la hadlayaa ummad weyn bihada alkhitaabi hadalkan buu kula hadlaya gayra jazacin walaa fasacin walaa khawaar xaaluu yahay midaan argagax iyo fazac iyo dacfi midna aysan ka muuqan khawaarku waa dacfi yani daciifna ma aha xaaluu yahay midaan jazac ku jirin walaa fasacin walaa khawaarin iyo xaaluusan ahayn mid daciifa waxaba yaraatee taagdaraa kuma jiraan si awood leh oo aan gabasho lahayn ayuu ummaddan wuxuu ku leeyahay fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun waxba ha reebanina yuu isku hadlaynayaa marka way cadda cidda isku hadlaynaya wuxuu yihi innii tawakaltu cala allah rabbii wa rabbikum wuxuu yihi fahada min acdami aaya wuxuu yihahda marka bal huwa waahiqun bal wuxuu ku kalsoon yahay bimaa qaalahu wuxuu yihi ayuu ku kalsoon yahay jaazimun bihi waa mid jasminaya oo shaki ku jirin faashhad allaha awala allabu wuxuu u markhaati geliyey marka koowaad calaa baraa'atihi baraa'adiisa min diinihim diinkooda uu beri ka yahay wamaa hum calayhi iyo waxa ay ku dul sugan yihiin inuu beri ka yahay buu ilaahay markhaati u gashaday ishhaada waahiqin bih markaatigelin mid ilaahay ku kalsoon markaatigelintiisa muctamidin calayhi alla cuskanaya muclimin liqowmihi qoomkiisa ogeysiinaya annahu waliyuhu inuu alla weligiisa yahay wanaasiruhu midka u gargaaraya uu yahay wagayru musallitin lahum calayhi allana uusan ku sallidaynin ayaga asiga uusan ku sallidaynin taasoo kalsooni badan ku qaba uma ashhadahum kadibna ayaga buu markhaati geliyey ishhaada mujaahirin lahum markhaatingelinta mid la jahraya ayaga ula jahraya bilmukhaalafati khilaafin wuxuu u markhaatigeliya annahu bari-un min diinihim inuu diinkooda beri ka yahay wa aalihatihim aalihadooda inuu beri ka yahay allatii aalihadaasoo yuwaaluuna calayha ay wax ku xidhiirinayaan wa yucaaduuna calayha ay kula coleytamayaan keyrkood wayabduluuna ma dimaa'ahum dhiigooda ay bixinayaan wa amwaalahum iyo hantidooda ay ku bixinayaan fii nusratihim laha gargaaridda ay u gargaarayaan aalihadaas ilaahyadii bilgaali wa rakiis ay ku bixinayeen ay wuxuu leeyahy beri baan ka ahay ogaada inta la jahdo si aan gambasho lahayn uma akada dalika calayhim arrinkaasina kadib wuxuu ugu adkeeyey bilistihaanati bihim inuu ayaga ku jeesjeesayo uu ihaanaysanayo waxtiqaarihim iyo xaqiridooda ayuu ku adkeeyey wasdiraa'ihim iyo nuqsaamintooda uu nuqsaaminaya ayaga yacni wuxuu ka soo qaaday waxaan waxba ahayn wuxuu u muujiyo u adkeeyey waxay tali karaan iyo waxay qaba karaan kulligood inaysan jirin walow yajtamicuuna kulluhum hadday walow yajtamicuuna haba kulmaan buu yihi kulluhum dhammaantoodba ha ku kulmaane calaa kaydihi dhagartiisa wa shifaa'i kaydihim iyo caradooda inay baabi'iyaan ay ku ay ku caafimaadaan minhu asiga xaggii inay ku caragooyaan uma yucaajiluunahu kadibna ay la degdegaan ciqaabtiisa walaa yumhiluunahu aysan u kaadin sidaasuu markaa ay u sheegay uma qarara dacwatahum kadibna wuxuu taqriiriyey dacwadooda axsana taqriirin taqriirkan ugu wanaagsan wabayana wuxuu caddeeyey ana rabbahu tacaala warabbahum rabbigiisa ee rabbigooda alladii inuu midka yahay nawaasiihim foodahooda biyadihi gacantiisa ay ku jirto huwa waliyuhu waa weligiisa wa wakiiluhu waa wakiilkiisa alqaa'im waa u taagan binasrihi gargaarkiisa wa ta'yiidihi xoojintiisa wa annahu iyo allah calaa kulli calaa siraatin mustaqiim falaa yakdulu alla ma dulleeyo man tawakala calayhi qofkii tala saarta ilaahay ma dulleeyo wa aqara bihi asiga qira walaa yushmitu bihi alla subxaana wa tacaalana kuma farxad geliyo acdaa'ahu acdaadiisa cadowgiisa ilaahay kuma farxad geliyo jabkiisa iyo dhibaatadiisa fa ayu aayatin wa burhaanin aayad iyo burhaankeebaa axsanu ka wanaagsan min aayaati alambiyaai calayhim assalaam aayaadka ambiyada wa burhaani wa baraahiinihim iyo xujooyinkooda wa adilatihim iyo adiladooda waa maxay aayadda iyo burhaanka ka wanaagsan macnaha ma jira way wa hiya shahaadatu min allahi lahum waa markhaati alle xaggii ka ahaaday oo alla u markhaati kacayo ayaga bayanahaa licibaadihi addoonkii bayanahaa licibaadihi addoommadiisa buu u caddeeyay alle gaayata albayaani caddayn meesha ugu dambaysa halkaa waxaan ka fahmaynaa marka allah subxaanahu wa tacaala inuusan duleyneynin rusushiisa huud calayhi salaatu wasalaam sheikha wuxuu yidhaahday aayaadkiisa waa min akfal aayaat haddana maca daalika qofkii caqli leh wax fahmaya waa burhaan waa ugu filantahay xujo waadix hal qof oo ummaddan inta hor istaaga dhahaya beri baan idinka ah aalihadoodii ay caabudi jireen oo ay ku dagaalamayaan oo ay diyaar u yihiin dhiigooda iyo maalkooda inay ku bixiyaan ayuu leeyahy kulligood baatil waay wax ka jirana lama ah haddana wuxuu leeyahay haddaad aniga rabtaan inaad dhibta- dhibaataysaan soo degdega hana dib dhicin kulligiin kulma iskaashada waxaad iga qaadi kartaana ma jirto wa ficlan waxay ka qaadi karaanna ma laha waxay ka qaadeen iyo dhibay u geysteen oo gooniina ma jirto qof walbo caqlila waxay ugu filan tahay daliil tusinaya ninkan yoo isku halaynaya yaa u gargaaraya yaa garab taagan shanigiisu waa shani weyn waa mucjizo weyn waxa meeshaya waa allah subxaana wa tacaala huwa naasiruhu wa mu-ayiduhu ilaaha u gargaaraya allah xoojinaya aad u xaqiro dhulka ugu jiiday ayagii dhamaan kadibna wuxuu yihi inii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbi foodihiinana ilaahay gacanta ugu jiraan buy marka wuxuusan ilaahay doonin ma samay kartaan waxnana iiga tari maysaan aniga gargaarka marka alla uu gargaaray rus- rusushaasi daliil waadixa way calaa sidqihim inay rusushaasi run sheegeen waxay dadka soo gaarsiiyeenna ay xaq yihiin wa min asmaa'ihi subxaanahu wa tacaala allah asmaadiisa waxaa ka mid a almu'minu baa ka mid a wa huwa mu'minku fi axadi tafsiirayni labada tafsiir midkood waxa weeye almusadiqu aladii yusadiqu saadiqiin kelimadda ama isimka almu'min labada macno uu leeyahay mid ka mid a waxa weeye almusadiqu waa midka rumaynaya alladii kaasoo yusadiqu saadiqiina kuwa runta sheegaya u rumaynaya bimaa yuqiimu lahum wuxuu ugu rumaynayaa bimaa yuqiimu lahum wuxuu ayaga u taagayo oo u joojinayo min shawaahidi sidqihim oo markhaatiyada runtooda ah runtoodu alla markhaatiya u sameynaya marka allah subxaana wa tacaala waxay sheegeen inuu shawaahid iyo markhaati u sameeyo macnaheedu waa maxay annahu yusadiquhum wuxuu u rumaynaya waxay sheegayaan inay run yihiin fainahu laabudda waxaa laga maarmaana an yuriya alcibaada inuu allah addoommada tusiyo min alaayaati alufuqiya aayaadka kowniga ah wannafsiya aayaat alufuqiya waa aayaadka jihooyinka wannafsiya iyo aayaadka nafsiga ah xaggooda alle inuu addoommada ku ka tusinayo maa yubayinu lahum wax u caddaynaya ana alwaxya aladii ballaqathu rusuluhu waxyiga rusushiisu ay soo gaarsiiyeen xaqun inuu xaq yahay wax arrintaa caddaynaya inuu alla addoommada tusiyo waa laga maarmaan fainahu laabudda waxaa laga maarmaan ah an yuriya alcibaada inuu alla addoommada tusiyo min alaayaati alufuqiya aayaadka jihooyinka xaggooda wannafsiya iyo aayaadka nafsiga ah xaggooda inuu alla ka tusiyo addoommada maa shay inuu alla tusiyo yubayinu lahum u caddaynaya ana alwaxya aladii ballaqathu rusuluhu waxyiga rusushiisu ay gaarsiiyeen xaqun inuu xaq yahay ayaada ku bayaaninaya alaayaat alufuqiya waa samaawaadka iyo arlada iyo aayaadka jihooyinka annafsiyana waa aayaadka aad nafta addoommada ku tacalluqdaba wa fii anfusikum afalaa tubsiruun aayaadkaaga wax kale haddaadan ku tadaburin adiga keliya haddaad isku tadaburto ayadaa aayaad ku filan oo tusinaysa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala iyo inuu yahay midka keliya ee mudan inaad caabuddo subxaanahu wa tacaala walidaalika dibiga iyo caafimaadka hadda annaga caafimaad maba naqaan laakiin caafimaadka iyo dibiga waa waxa ugu badan ay dadku kusoo islaamaan oo gaaladu ay kusoo islaamaan sababtoo ah markii wax lagaaga sharaxo sida insaanku isku saaran yahay aadaad u yaabaysaa iyo qeybaha difaaca ee jirkiisa uu leeyahay iyo sida allah subxaanahu wa tacaala uu u kala habeeyey insaanka jismigiisa uu isku tarkiibsan yahay takhaati takhaatiir badan oo gaalo ah waxay u sababtaa inay diinta islaamka qaataan wuxuuna ka arkay waa maxay waa intaas caafimaadka uu ka yaqaano oo insaankaas jirkiisa iyo si uu isku saaran yahay qeybuhu ka kooban yahay ayaa mucjizo ku filan waa aayaadka nafsiga ee sheikhu sheegaya halkaas qaala tacaala alla wuxuu yihi sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq sanuriihim waxaan tusi doonaa buu yihi alla aayaatina aayaadkeenna mucjizaadkeenna aayaadkeenna tusinaya calaa waxdaaniyati illaahi caza wajal iyo khaaliqa hada lkown inuu alla yahay waxaan ka tusinaynaa fil aafaaqi jihooyinka wa fii anfusihim iyo nufuustoodaba xataa yatabayana lahum ilaa ayaga uu caddaado annahu lxaqu inuu xaq yahay ay lqur'aan annahu waa qur'aanka way damiirka qur'aanka u noqonayo qur'aanku inuu xaq yahay fainahu huwa lmutaqadimu maxaa yeeley qur'aanka waa midka ku hormaray fii qowlihi qul ara-aytum in kana min cindi illah macnaa aayadda awalkeeda ayaa qur'aanka looga hadlayay uma qaala kadib wuxuu yihi alla awalam yakfi birabbika annahu calaa kuli shayin shahiid awalam yakfi birabbika ma uusan rabbiga ku filnayn annahu calaa kuli shayin shay walba shahiidun inuu yahay midka markhaatiya fashahida subxaanahu lirasuulihi allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu uga markhaati kacay biqowlihi hadalkiisa inamaa jaءa bihi xaqu wuxuu la yimid inay xaq yihiin wawacada wuxuuna alla u ballan qaaday rasuulka anahu yu- an an yuriya cibaada inuu addoommada tusiyo min aayaatihi alficliya alkhalqiya aayaadkiisa ficliga ah ee khalqiga alla uu abuuray inuu addoommada ka tusiyo maa yashhadu bidalika ayضa wax arrinkaa ka markhaati kacaya uma dakara kadib alla wuxuu sheegay maa huwa acdam min dalika kullihi waajal waxyaabahaasoo dhan wax ka weyn wa huwa shahaadatuhu subxaanah waa markhaatigiisa alla uu ka markhaati kacayo biannahu calaa kulli shayin shahiid wax walba inuu asaga markhaati ka yahu ogya faina min asmaa'ihi magacyada alla waxaa ka mida ashahiid baa ka mid alladii kaasoo laa yagiibu canhu shay-un wax ka maqani aysan jirin walaa yaczubu canhu wax ka qarsoonoo ka maqanna ma jiraan walaa yaqiibu canhu ay yaczubu canhu la macnata bal huwa muطalicun alla waa mid muطaalacaysanayo arkaya calىa kuli shayin shay walba mushaahidun lahu waa mid xaadir u ah shaygaasi caliimun og bitafaasiilihi tafaasiishiisa iyo faahfaahintiisana og wahada istidlaalu biasmaa'ihi wa sifaatih kanna waxaa weeye istidlaal la deliishanaya aayaadka eh, eh, asmaada alleh iyo sifaatka alleh maxaa yeele min asmaa'ihi ashahiid baa ka mid ah wاlأwlu midka hore istidlaal bqowlihi wa kalimaatih waa istidlaal la deliishanayo hadalka alleh iyo kelimaadkiisa واstidlaaluhu bاlآayaati اlأfuqiya والnafsiya istidlaalkiisa oo deli- la deliishanayo biاlآaayaati اlأfuqiya والnafsiya uu deliishanayo istidlaalu biafcaalihi waa istidlaal la deliishanaya afcaasha alleh wa makhluuqaatihi iyo makhluuqaadkiisa marna qowl buu marqaati kacaya marna ficil waa soo marna hadda shahaadada ama iclaamku inuu qowlna noqdo ficilna uu noqdo waa labadii aan soo marnay fain qulta haddaad tiraahdo kayfa yustadallu biasmaa'ihi wa sifaatih sidee asmaadiisa iyo sifaatkiisa loo deliishanayaa faina alistidlaala bidalika maxaa yeelay arrinkaasoo la deliishado laa yuchadu fi listilaax arrin la ogaa oo laysku ogaa ma aha fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisa see marka loo deliishanaya faljawaabu jawaabtu waxa waye ana allaha tacaala qad awdaca alla wuxuu dhigay fi lfitari fidrooyinka dhexdood allatii fidrooyinkaasoo lam tatanajas aan ku nijaasoobin biljuxuudi diidmo watactiili iyo marnaysiin walaa bitashbiihi watamhiil tashbiih iyo tamhiilna aan ku nijaasoobin alla wuxuu dhigay fidrooyinkaasuu ku dhex abuuray annahu subxaanahu alkaamilu inuu alla yahay midka dhammaystiran fii asmaa'ihi wa sifaatih asmaadiisa iyo sifaatkiisa dhexdii mid ku dhammaystiran inuu yahay wa annahu lmawsuufi alla inuu yahay mid ku sifoobay bimaa wasafa bihi nafsahu waxaa naftiisa uu ku sifeeyey wa wasafahu bihi rusuluh rusushiisuna ay ku sifeeyeen wamaa khafiya cani lkhalqi waxaa khalqiga ka qarsoomay min kamaalihi oo kamaalka alle xaggii ah ama min kamaalihi ka mid a acdamu wa acdamu waxay ka weyn tahay oo ay ka weyn tahay mimaa carafuuhu minhu wixii ay ka garteen addoommada waxa ka qarsoon oo alle kamaalkiisa ah waxay wax badan ka weyn tahay inta ay yaqaanaan inta ay yaqaanaan way ka weyntaa ilaahay subxaana wa tacaala wixii kamaala ead og tahay oo maanta aad ku sifaynayso wax ka weyn oo ka weyn oo alla ku sifaysan yahay subxaana wa tacaala aw istaaharta bihi fii cilmi اlgaybi cinda asmaada iyo sifaatka maxsuura miya ma koobna ilaahay subxaana wa tacaala kamaalkiisa waa biasmaa'ihi wa sifaatih asmaadiisa iyo sifaatkiisa intaan ka naqaanaa kooban inta annaga aan ka ognahay ayaa iska kooban laakiin ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo sifaatkiisu ma koobna annaga macnaha nooma koobna cadad macluum ah oo aan naqaan oo inoogu kooban tahay ma jirto walidalika nabi calayh isalaatu wasalaam fii xadiidi shafaaca wuxuu sheegay markuu sujuudo yowma alqiyaama oo allah subxaana wa tacaala u sujuudo wuxuu yidhi fayaftaxu allahu calaya maxaamida laa uxsinuha alaan ilaahay maalinkaas wuxuu ii furayaa mahadino iyo ammaano maanta aanan hagaaji karin maanta iskuma aadi karo hadda ma hayo laakiin maalinkaasa ilaahay ii furaya taa waxay tusinaysaa ama ay daliil u tahay hadalka shiika uu sheegayo oo ah kamaalka alleh inta qarsoon ayaa oo annaga naga qarsoon ayaa in badan ka weyn inta aan naqaano oo aan garanayno wa min kamaalihi اlmuqadas kamaalka alleh ee muqadaska ee hufan waxaa ka mid a shahaadatuhu calaa kuli shayin markhaatiga alle uu ka markhaati yahay ama uu og yahay oo uu goobjoogu yahay usan ka maqnayn wax walba wailaacuhu calayhi iyo muaalacada wax walba uu muaalacaysanayo arkayo bxayu laa yaqiibu canhu maxaa yeelay alla kama qarsoona daratn fi الsamaawaati walaa fi اlardi qur-aanyo kama qarsoona samaawaadka ardada ku sugan baطinan wadaahiraa xaalay tahay mid baaطina iyo mid qarsoon midna waman hada shanuhu midka shanigiisu uu sidaan yahay kayfa yaliiqu bilcibaadi sidee addoommadu ugu habboon tahay ama ay suuragal u- yani ugu cunamaysaa an yushrikuu bihi inay la wadaajiyaan wa an yacbuduu gayrahu inay gayrkiisa caabudaan wayajcaluu macahu ilaahan aakhara maciisana ay ilaah kala yeelaan wa kayfa yaliiqu bikamaalihi kamaalka alla sidee ugu cunamaysaa an yuqira inuu alla qiro man yakdibu calayhi qof ku been abuuranaya acdama alkadibi beentii ugu weyneed ku been abuuranaya rasusha hadday ilaahay ku been abuuranayaan alla ma qiri lahaa subxaana wa tacaala ma sii dayn lahaa walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiin famaa minkum min axadin canhu xaajiziin rasuulka hadduu ilaahay ku been abuuro lahaa ilaahay wuxuu sheegay subxaana wa tacala inuu qaba lahaa o ciqaabi lahaa sheikh wuxuu leeyahy marka wa kayfa yaliiqu bikamaalih ilaahay kamaalkiisa siday ugu habboon tahay an an yuqira inuu alla qiro man yakdibu calayhi cid ku been abuuranaysa acdama alkadibi been abuurad midda ugu weyn ay dhehaysa ilaah soo dira wa yukhbira canhu oo sheegaysa bikhilaafi ma almru calayhi arrintu waxay ku sugan tahay wax ka duwan sheegaya uma yansurahu kadibna alla ugu gargaaraya calaa dalika arrintaas sidee alla ugu cunantaa inuu haddana sidaa ugu gargaaro wa yu-ayidahu uu u xoojiyo wa yucliya sha'nahu arrinkiisa uu saro mariyo wa yujiibu dacwatahu dacwadiisa u ajiibo wayuhlika caduwahu cadowgiisa ou halaago wayudhira calaa yadayhi min alaayaati wayudhira alla wuxuu muujinayaa siduu u muujinayaa macnaha calaa yadayhi gacmihiisa ugu muujinayaa min alaayaati xagga aayaadka walbaraahini iyo xujooyinka maa yacjizu can milihi wuxuu ka caajizaya asigoo kale quwa lbashari basharka awooddiisu ay ka caajizaysasan awoodi karin wahuwa maca dalika ayadoo int wahuwa asiguna maca dalika arrinkaa maci kaadibun calayhi uu yahay mid alla ku been abuuranaya muftarin sidee u dhici kartaa arrintan caqli ma tahay suuragal ma tahay suuragal ma aha arrintan suuragal ma aha in allah subxaana wa tacaala kamaalkiisa ay u cunanto inuunin inta iska istaagayr aniga rasuulaan ah xagee ka timid ilaahay soo diray kitaabaan idinku dul akrina aayadaa wataa aayaadkaas ilaahay kama imaan waa been asigana wuxuu ilaahay soo diray waa been haddana maca daalika alla uu sii daayo addoonkaas saas beenta alla ku been abuuranayo been alla lagu been abuurta mid ugu weyneed waayo haddana ilaahay waa sii daayo waa ka leexday bal intaa uguma ekeeno waa u gargaaray asiguu garab istaagay waa xoojiyey arrintiisuu kor u qaaday qoomku habaarana waa laga ajiibaa waa la halaagaa kuwa u duceeyana ducadii baa kasoo daahirta cadowgiisa waa halaagaa ay gacmihiisana wuxuu kusoo muujiyaa mucjizaad fara badan oo addoommadu aysan awoodi karin oo awooddooda ka baxsan maca daalika waa kaadibun calayhi muftarin arrintaas suuragal ma tahay arrintaas suuragal ma idan waxaasi waxay tusinayaan qofkaasi inuusan been sheegaynin rasuul ilaahay soo diro uu yahay waa burhaan iyo daliil waa macluumun waxaa la ogyahay ana shahaadatahu subxaanahu calaa kulli shayin shahaadada alla uu ka markhaati kacayo wax walba wa qudratahu iyo awoodda alla wa xikmatahu wa cizatahu wa kamaalahu lmuqadas ya-baa dalik alla markhaatigiisa uu ogyahay wax walba uu arkayo awooddiisa xikmaddiisa cizadiisa iyo kamaalka alle muqadaska ah ya-baa dalik arrinkaas waa diidayaa mana aqbali karo in la sii daayo addoon sidaa ugu been abuuranaya waman jawaza dalika qofka arrinkaa baneeya oo yidhaahdo waa suuragal inuu addoon sidaa sameeyo allana uu sidaa ugu gargaaro u garab istaago waa suuragal qofkii yidhahdo arrintaa baneeya fa huwa min abcad الnaasi can macrifatih qofkaasi wuxuu ka mid yahay dadka kuwa ugu fog macrifada allah subxaana wa tacala waa qof aan ilaahay aqoon waa qof aan ilaahay aqoonin subxaana wa tacaala sheikhu meesha wuxuu kasoo saarayaa marka intaasaaba mucjizo ku filan waxaa mucjizo kugu filan ood ku qaadan kartaaba ama daliil kugu ah sidqu rusul in ilaahay garab istaago subxaana wa tacaala hadday been sheegi lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala ma garab istaagin waa halaagi lahaa siduu alla u halaagay kuwa badanoo been sheegay oo yidhi rusul ilaahay soo diraana sida musaylimat lkadaab iyo aswad alcansi iyo kuwii lamidka ahaa xaggay mareen ilaahay waa baabi'iyey waa halaagay walidaalika musaylima markuu nabiga la kulmay calayhi isalaatu wasalaam ee uu yidhi waa waa ku raacayaa maxamedow haddaad arrinta aniga markaa adiga meesha ka baxdo haddaad arrinta aniga igu wareejiso ilan xukun doon uu ahaa jagadoon uu ahaa wuxuu u maleeyaa meeshu in jaga la qaybsanayo wuxuu yidhi haddii aad meesha ka baxdo haddaad igu wareejinayso waa kaa yeelaya nabigu calayhi isalaatu wasalaam qoray yar oo cowda ayuu dhulka qaaday markaasuu yihi intaa in la eg arrinkan ku malihid buu yidhi wala-in adbarta la yacqirannaka allah haddaad jeesatana ilaaha ku boqnogoynayo buu yidhi ilaahay waa boqnogoyey subxaana wa tacaala alla waa halaagay marka suuragal ma ahan qof inuu rasuulan ahay yidhaahdo ama rasuulnimo sheegto ama nebinimo sheegto haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu daayo baaqiyo walidaalika aayadda hadeeta aan akrino waxaa ku caddayd nebigu hadduu alla ku been abuuro lahaa inuu ilaahay qaba lahaa la akhadnaa minhu biاlyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiid halbowlahaan kaa jari lahayn bu ihi alla subxaana wa tacaala macnaha waa ku dili lahaa waa ku halaagi lahaa haddaan aniga ugu been abuuran lahayn marka waa burhaan waadixa calaa sidqi rusul calayhim asalaatu wasalaam wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alihi wasaxbihi ajmaciin